فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal oo toddobaad weliba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa labiyo tobanka bisha lixaad ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijriyada qodobada toddobaadkan aad barnaamijka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah maxaanu ka naqaanaa dalka labaad ee ugu dadka badan mandiqadda bariga dhexe kana mid ahaa dhulka khuraasaan maxaa looga baahan yahay qofka mar haddii uu cagta la helo dhabbaha hanuunka sidoo kale qodobada barnaamijka waxaa ka mid ah maxaan ka ognahay taariikhda masjidka cuqbah ibnu naafic oo ku yaala dalka aljeeriya oo dhaca waqooyiga afrika ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت فأصل العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan insha allah aynu ku horayno qodobka koowaad ee barnaamijka maxaanu ka naqaanaa dalka labaad ee ugu dadka badan mandiqadda bariga dhexe kana mid ah dhulka khuraasaan waxaad ku soo dhowaataan xalqada kow iyo labaatanaad ee taxanaha fasiru الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق
iiraan waa dal ka mid ah dhulka ballaaran ee khuraasaan kaasoo horaan ka mid ahaan jiray wilaayaadkii ugu waaweynaa ee dowladihii islaamka waxaana dalkan uu dhacaa galbeedka qaaradda aasiya iiraan waa dalka labaad ee ugu weyn mandiqadda bariga dhexe marka laga hadlayo tiro badnaanta dadka waxaa ka horreeya oo keliya masar dadka ku nool tiradoodana waxaa lagu qiyaasaa siddeetan iyo shan milyan oo ruux halka uu yahay dalka labaad ee ugu masaaxada ballaaran bariga dhexe marka laga soo tago dhulka xarameynka bed ahaanna waxa uu ku fadhiyaa hal malyan lix boqol afartan iyo siddeed kun boqol sagaashan iyo shan kilomitir oo iskuweer ah wuxuu dalka iiraan ku yaalaa meel istaraatiiji ah waxaana ku kulmaa galbeedka aasiya bartamaheeda iyo koonfurteeda waqooyi waxaa kaga beegan armeniya iyo turkmanistan halka barigana ay ka xigaan dalalka bakistan iyo afghanistan galbeedna waxaa kaga aadan waddanka ciraaq halka waqooyi galbeedna uu ka xigo dalka turkiga iiraan waxay leedahay dhulxeebeed ballaaran oo waxaa koonfur ka xiga gacanka carbeed iyo gacanka cumaan iyadoo badda khaswiin ee daakhiliga ah ay dacalka ku hayso iiraan markaa dib loo raaco taariikhda waxaa si guud mandiqadda khuraasaan iyo si gaar ah iiraanba degganaa dowlado waaweyn oo dunida soo maray dhulka iiraan ayaana taariikh ahaan caan ku ah magaca faris oo waxa uu xarun u ahaa boqortooyadii furus ee dabcaabudka ahayd markii ay muslimiintu ka soo tallaabeen jasiiratul carab iyagoo islaamka faafinaya waxay mar keliya wajaheen ruum iyo furus oo xilligaasii kala maamulayay shaam iyo ciraaq allaah mahadiina muslimiinta ay guushu raacday xilligii uu khilaafada muslimiinta hayay abuubakar sidiiq radiallaahu canhu ayay soo bilowdeen dagaalada faris wuxuuna saxaabiga haliyga ah ee almuhanna ibnulxaarisa sannadkii saddex iyo tobnaad ee hijriyada ku guulaystay furashada dhul ka mid ah iiraan oo ay boqortooyadii furus ka talinaysay khaliifkii caadilka ahaa ee cumar bnulkhadaab radiallaahu canhu ayaa xilligiisii la furtay inta badan dhulka khuraasaan ama faris ee ay ka talin jirtay dowladdii furus dagaaladii waaweynaa ee ay labada dhinac isaga hor yimaadeen ayaana ku xardhan kutubta taariikhda iyo duulaannada hoggaamiya abuu cubayda athaqafi oo ka mid ahaa saraakiishii ciidanka muslimiinta ayaa gudaha u galay dhulka faris waxa uuna furus la galay dagaallo badan kuwaasoo ay muslimiinta guushu ku raacday inkastoo meelaha qaarna ay culaysyo ka soo wajaheen xeer abuu cubayd iyo ciidan badan oo muslimiin ah ay qarqoomeen sidaasina ku shahiideen sannadkii afar iyo tobnaad ee hijriyada ciidamada muslimiinta oo uu hogaaminayo saxaabiga sacad ibnu abi waqaas radiallaahu canhu ayaa gaaladii furus la galay macrakadii weyneyd ee alqaadisiyah dagaalkan oo ahaa kii udubdhexaadka u ahaa in islaamku ku jilbaafidhsado faris iyo sidoo kale khuraasaan ayaa waxaa jab xoogan lagu gaarsiiyey gaalada tobannaan kun oo uu ku jiro hogaamiyahoodii rustum ayaana dagaalka lagu dilay ciidamada muslimiinta ayaa gudaha u galay magaalada almadaa'in oo ka mid ahayd magaalooyinkii waaweynaa ee iiraan sidaasi ayaana meesha looga saaray xukunkii furus inkastoo aan gebi ahaantiisaba wakhtigaasi lasoo afjarin yasdajrid athaalid oo ahaa boqorkii furus ayaa isku soo abaabulay mandiqadda asfahaan ee iiraan isagoo doonaya inuu dib ula wareego dhulkaa laga qabsaday sannadkii siddeed iyo tobnaad ee hijriyadana waxaa dhacday macrakadii weyneed ee jalowlaa taasoo ku soo dhammaatay jabka gaalada mar kale sannadkii labaatan iyo koowaad ee hijriyada waxay muslimiinta iyo furus isaga hor yimaadeen dagaal weyn oo taariikhi ah kaasoo lagu magacaabo nahawand macrakadan kadibna dhulka faris wuxuu noqday daar islaam oo dhammaystiran ugu yaraan toban sano ayay muslimiinta ku qaadatay inay si buuxda ula wareegaan guud ahaan dhulka iiraan maadaama dhulku ahaa mid ballaaran juqraafiyaddiisuna adag tahay sidaasi ayayna muslimiintu kula wareegeen dhulkan oo markii dambe ay degeen jiilal badan oo saxaabo iyo taabiciyiin ah ugu yaraan sagaal qarni oo xiriir ah ayay iiraan ahayd dhul ay muslimiintu ka taliyaan oo dadkeedu ahlu sunno yihiin wakhti dheerna waxaa iiraan ka soo baxay culimmo waaweyn oo ilaa iyo maanta abaal ku leh muslimiinta kuwaasoo uu allaah ku ilaaliyey sunnaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam sannadkii sagaal boqol iyo lixaad ee hijriyada ayaa iiraan waxaa la wareegay dowladdii safawiyada taasoo uu aas-aaskeeda lahaa ashaah ismaaciil waxaana dowladdan shiicada ee itna cashariyada ah ay saaf iyo awood dalkan kaga dhigtay dal ay dadkiisu badankood yihiin shiico magaalada tabriis oo ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee iiraan ayuu ninkan ka dhex istaagay subax jimco ah isagoo wataa ciidan badan markii uu ku dhawaaqay in dalku shiicoobayna waxaa arrinkaasi ka hor yimid kalabar dadkii masaajidda ku sugnaa laakiin seef ayaa lagu aamusiyey waxaa la burburiyey masaajiddii muslimiinta khudbadaha jimcahana waxaa lagu qasbay khadiibiinta inay lacnadaan khulafada saddexda ah ee abibakar cumar iyo cuhmaan tallaabooyinka guracan ee cabsigelinta ah ayaa sababay in dadkii ahlu sunnaha ahaa intooda badan ay qaataan shiicanimada iyagoo ka baqaya dilka tani waxay dhalisay in boqolaal sano kadib aqlabiyadda dadka iiraan ku nool ay shiico noqdaan tirada dadka ahlu sunnaha ah ee iiraan deggan waxaa lagu qiyaasaa soddon boqolkiiba waxaana ku socdaa dagaal adag iyadoo la laayo culimmadooda dhallinyaradoodana xabsiyada lagu guro intii uu socday waxaa loogu yaro dagaalkii labaad ee dunida dowladaha ruushka iyo ingiriiska ayaa kun sagaal boqol afartan iyo kowdii duulaan ku qaaday dalka iiraan iyagoo doonayey inay kaga hormaraan jarmalka waxayna qabsadeen magaalooyinka waaweyn ee dalka oo ay ku jirto tehraan kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii dalka iiraan waxaa la wareegay kooxaha kacaanka oo ilaa iyo xilligan dalkaasi maamula waxayna kala wareegeen hogaamiyaashii siyaasiyiinta ahaa ee reer galbeedka u dhowaa cilmaaniyaddana qaatay iyagoo kuwa xilligan dalka maamulaya ay yihiin shiico xag jir ah oo itnaa cashariye ah kun sagaal boqol iyo siddeetankii ilaa kun sagaal boqol siddeetan iyo siddeeddii waxay iiraan martigelisay duulaan milatari oo uu ku qaaday nidaamkii bacdiga ee ciraaq ee uu hogaaminayey sadaam xuseen dagaalkan ayaana markii dambe ku soo dhammaaday xabad joojin ay garwadayn ka ahayd qaramada midoobay marka laga hadlayo gobollada dalka iiraan iyo magaalooyinka ugu caansan waxaa ka mid ah tehraan asfahaan qum karmaan sajistaan waboloshistaan khuraasaan faris hamadaan iyo kuwo kale
ونستعين كي ننال الفضل في جنات عدن الناعمين الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله
فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم qaybaha dhexe ee barnaamijka aqooniyo ogaal ayaan isla maraynaa markanna maxaa looga baahan yahay qofka mar haddii uu cagta la helo dhabbaha hanuunka waxaad ku soo dhowaataan warbixin faahfaahsan oo ka hadlaysa mowduucan waxaana halkan ka soo jeedinaya walaalkayn yaasir cabdallah جددوا العزم أبيا وابتغوا دربا عليا أقدموا قوما كراما ينشدون العز ليا وطدوا أرض المعالي وشدوا فيها مليا ها هم الأنهار حلوا ها هنا موجا عتيا حزمهم أفنى الأعادي فابتنوا مجدا فتيا يبذلون الخير دوما يرسمون البشر حيا suubanaha sala allahu calayhi wasalama markuu salaadu ku jiro wuxuu dhaqan u lahaa inuu ku ducaysto ducadan اللهم اني اسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد واسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك واسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك واسالك قلبا سليما ولسانا صادقا واسالك من خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم واستغفرك لما تعلم انك انت علام الغيوب xadiidkan waxaa nebiga sala allahu calayhi wasalama ka wariyey saxaabiga shadaad ibni aws allah ka raali noqdee wuxuuna ku qoran yahay saxiixa ibnu xibbaan ducadan wuxuu nebiga sala allahu calayhi wasalam ugu doortay muhiimadda ay leedahay wuxuuna ku dari jiray cibaadada midda ugu muhiimsan oo ah salaada mar weliba ayuunu ku celcelin jiray haddaba aan gudagalno ducada iyo micnaha ay xambaarsan tahay kow nebiga sala allahu calayhi wasalama wuxuu allah ka baryey inuu arrinka ku sugo isagoo arrinka ku wado inuu rabbiga ku sugo diinta hanuunka iyo daacadiisa haddaba waxaa lagama maarmaana inaan mar weliba allah weydiisano sugnaasho ducadaani si gaar ah ayay xilligan muhiim u sii tahay waayo waxaan joognaa waqhti ay imtixaanadu farabateen oo dadkii shalay ku socday waddada wanaagsan ay dhabbaha baadida u weecdeen labo waxaa kale oo ducada ku jira nebiga sala allahu calayhi wasalamna allah ka baryey inuu waddada xaqa ku sugo dadka qaar xaqa way gartaan laakiin waxaa ku adag inay go'aansadaan raacidiisa sidaasi darteed ducooyinkii salafka ay allah ku baryi jireen waxaa ka mid ahaa اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه dhanka kale markii aan eegno hadalkan ku jira ducada nebiga sala allahu calayhi wasalama ee ah والعزيمه على الرشد waxaa ku jira laba micno oo waaweyn kuwaasoo kale ah in loo degdego daacaadka iyo khayrka la iskana ilaaliyo dib udhigooda dadka ahlu naarka ah waxyaabaha ay naartu ku galayaan waxaa ka mid ah kadib dhicidii ay khayrka dib uga dhaceen sida uu qur-aanka ka waramayo isagoo ka hadlaya xaalka munaafiqiinta ee qiyaamaha iyo jawaabta ay siinayaan muslimiinta markii ay dhahaan soo idinlama jirin markii aan adduunyada joognay قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور sidaasi darteed waxaad arkaysaa qur-aanka kariimka oo dadka ku boorinaya samaynta ficilada wanaagsan iyo inay u degdegaan allah wuxuu yidhi ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير
inuu qofku noqdo qof wanaagsan islamarkaana firfircoon islaamku ma yaqaano qof wax matare ah oo aan kaalin ku lahayn bulshada dhexdeeda iyo xitaa wax saamayn ah waa diin qofka aaminsan looga baahan yahay inuu sameeyo dhaqdhaqaaq islamarkaana dadaalo si uu isugu bedelo qof waxgal ah wax soo saar leh hankiisana sarreeyo saamaynna ku dhaxla bulshada haddii aan soo qaadano laba tusaale oo dhanka saxaabada ah abuubakar allah ka raali noqda ee maalintii uu diinta islaamka soo galay wixii ka dambeeyey wuxuu bilaabay inuu dadka islaamka uga yeero waxaa gacantiisa ku soo islaamay afar ka mid a tobanka uu isaga ka mid yahay ee lagu bishaareeyey jannada waxayna kala yihiin dalxa ibnu cubaydillaah zuweyr ibnu cawaam cabdiraxmaan ibnu cawf abuu cubayda ibnu jaraax sidoo kale sacad ibnu mucaad allah ka raali noqdee markii uu qaatay diinta islaamka kadib wuxuu noolaa lix sano oo keliya isagoo soddon iyo saddex jir ayay naftu ka baxday waxaana markii uu dunida ka tegay u gilgishay carshiga raxmaanka haddaba waxaa dadka muslimiinta laga doonayaa inay noqdaan kuwo meel dheer wax ka arka kuna dadaala sidii ay isbeddel wanaagsan naftooda iyo bulshada uga samayn lahaayeen iyagoo kaashanaya rabbigooda بشبابنا نحيي العزائم والهمم كالمزن إن فازت بهن قفار الديم نحن بغيثنا النادر توى ولمن تحدى الوابل المغزار ولمن تحدى الوابل المغزار
ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاء ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاء
qaybaha dambe ee barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaan isla maraynaa markanna maxaan ka ognahay taariikhda masjidka cuqbah ibnu naafic oo ku yaala dalka aljeriya oo dhacay waqooyiga qaaradda afrika warbixin ka hadlaysa taariikhda faca weyn ee uu leeyahay masjidkan waxaa halkan ka soo jeedinaya wariyahiina cabdallah mukhtaar هاء بأمر الله يفتح بابية فلقد هفى شوقا لوصلك قلبية هاء تهيأ زينة للقائية واصدح بآي الذكر في محرابية هاء بأمر الله
dhisidda masaajidda waa mid ka mid ah waxyaabaha alle loogu dhowaado islamarkaana uu qofka muslimka ah ku galayo jannada sidaasi darteed waxa uu islaamku ahmiyad weyn siiyey dhisidda masaajidda iyadoo la weyneeyey ajarka uu helayo qofkii masjid dhisa tan iyo soo ifbixii dowladdii islaamka ah ee uu hogaaminayey nebi moxamed salaallahu calayhi wasalem waxa ay masaajiddu ahaayeen kuwo qiimo weyn ku dhex leh muslimiinta iyadoo laysugu imaan jiray laguna kala qaadan jiray dhaxalka suubanaha oo ah cilmiga diineed hogaamiyaashii soo maray muslimiinta ayaa iyaguna waxa ay xoogga saareen sidii loo sare yeeli lahaa mansilada masaajidda allaah waxaana la dhisay masaajid loogu magacdaray saxaabo ajillo ah iyo hogaamiyaal muslimiinta soo maray oo faatixiin ahaa aljeriya waxa uu ka mid yahay waddamada carbeed ee ku yaala galbeedka qaaradda afrika waxa uuna dalkani la gaar yahay macaalim diineed iyo kuwo taariikheed oo ka markhaati kacaya waxa uu yahay mid ka mid ah macaalimtaas ilaa iyo maantana jira waa masjidka cuqbah binu naafic ee ku yaala magaalada sayid cuqbah waana masjidkii uu jeclaa ibnu khalduun ee uu ka yidhi waxa uu ka mid yahay masaajidda ugu sharafta badan dunida oo waxaa ku aasan tiro shuhado ah iyo saxaabadii raacay diraasaadka taariikheed waxa ay masjidka cuqbah binu naafic ku sheegaan inuu yahay kan saddexaad ee ugu weyn galbeedka carabta marka laga yimaado masjidka alkhayrawaan ee ku yaala tuunis iyo masjidka abulmuhaajir diinaar ee ku yaala aljeriya dadka magaalada ayaa waxa ay doorteen in magaca masjidka uu noqdo mid ka mid ah hogaamiyaashii futuuxaadka islaamiga ah iyo faatixii afrika tan iyo qarnigii afartan iyo koowaad ee hijiriyada kaasoo ah alfahri cuqbah binu naafic oo shahiiday sanadkii lixdan iyo saddexaad ee hijiriyada masjidka cuqbah binu naafic waxa uu ka mid yahay kuwa habdhismeedkooda uu naadirku yahay waxa uu si weyn u shabahaa masaajidii taariikhiga ahaa ee soo maray caalamka iyo qusuurtii qurxoonaa ee ku yiilay dhulka andalus ee iminka loo yaqaano sbain waxaa masjidku markii sii hore ahaa goob yar oo salaada lagu dukado lagana dhisay tiirar iyo alwaax geedtimireed ka samaysan dhagaxaan iyo agabyo kale oo dhismo ahaan looga dhigay masjidkan taariikhiga ah dayactir kala duwan ayaa lagu soo sameeyey masjidka laga soo bilaabo tan iyo qarnigii afariyo tobnaad ee hijiriyada waxaana markii ugu horeysay laga dayactiray mixraabka iyo qeyb kale oo masjidka ka mid ah waxaa sidoo kale masjidka loo sameeyey leerar qurux badan iyadoo marar kala duwan lagu sameeyey dib u hagaajin sare usii qaaday dhismaha masjidka iyo quruxdiisa marka laga hadlayo minaaradda masjidka waxaa lagu tilmaamaa inay ka mid tahay kuwa ugu qadiimisan ee masaajidda galbeedka carabta haddana waa ay ilaashatay booskaas oo waxa ay ka mid tahay kuwa ugu dhaadheer ee masaajidda markii la gaaro bisha barakaysan ee ramadaan boqolaal ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada uu masjidku ku yaallo ayaa soo buux dhaafiya oo camira si ay halkaasi ugu dukadaan salaada taraawiixda waxa ay sidoo kale booqan jireen goobaha taariikhiga ah ee ku yaala masjidka iyagoo sidoo kale inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ku qaban jiray xalaqaad qur-aanka kariimka ah iyo cilmiga sharciga ah waxa uu masjidku leeyahay laba qubo midood waxa ay ku taallaa xagga mixraabka halka midda labaadna ee ku taallo mid ka mid ah barxadaha uu masjidku leeyahay sidoo kale waxa uu masjidku leeyahay qolal qadiimi ah oo loo gaar yeelay xilligii hore in ay yimaadaan dadka dalabatulcilmiga ah ee isaga kala imaan jiray dalalka fogfog iyo kuwa dhow intaba waxa uu sidoo kale masjidkan uu hooy u ahaa dadka baranaya qur-aanka kariimka iyo culuumta kale ee shareecada islaamka waxaana ka aflaxay oo wax ka bartay boqolaal dad ah oo isugu jira kuwa magaalada iyo dadka kale ee cilmiga u soo raadsaday masjidkaas tani ayaa muujinaysa ahmiyadda ay hogaamiyaasha muslimiinta siiyaan dhisidda masaajidda iyo goobaha lagu barto cilmiga sharciga ah kuwaas oo ka qayb qaadanaya fidinta dacwada iyo in dadka ay wax fahmaan waxaa jira masaajid badan oo sidan oo kale loogu magacdaray hogaamiyaal soo maray ummadda muslimka ah kuwaas oo waddamada laga dhisay ay jihaad ku tageen waana fadli uu allah ku manaystay hoggaankaas saadiqiinta ah ee ka run sheegay u nusraynta diinta islaamka casrigan aynu nool nahay inkastoo ay meelo badan ku dayacan yihiin masaajidda haddana waxaa jira goobo ay ku sharfan yihiin oo la saro yeelay mansiladda ay ku dhex leeyihiin mujtamaceena muslimka ah walaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo shareecada islaamka ayaana hormuud u ah goobahaas فالله أنزل بالشفاء دواعيه أقبل بقلبك داعيا بالعافية والعفو من رب البرية آتيه ولتحمد المولى هبالك باقيه لتجيب حي على الصلاة طواعيه
ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاه ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاه فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه guud ahaana intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo inta aannu ku kulmayno barnaamijkan la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fii ammaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت أصل العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا